bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacraad iyo hadalsan ee magaalada muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xiran tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kalaa dayuuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen waxaan u wanaagsan ayaan hawdadii kalenhay khiyaartahana dhegaysataa iyo caawa waa habeen isniin ah talaado ay soo gelayso shan iyo tobanka abriil laba kun afar iyo labaatan haddii rabbi laga helo qodobadaada caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta ka qayb galay munaasabad oo ay ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka soomaaliya gaar ahaan kumaandooska gorgor tababar markaasi ay ku qaateen ciidamada kumaandooska gorgor ee xoogga dalka soomaaliyeed xerada jenaraal daa-uud madaxweynehu halkaasi khudbad ugu jeediyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kumaandooska gorgor islamarkaasina uga digay inay noqdaan kuwa isticmaalo balwadda haddaba maxay tahay digniinta madaxweyne xasan sheekh uu siiyey ciidamadan caawa ayaanu ku soo qaadi doonaa barnaamijka wareegga wararka dalsan qodobada kale waxaa ka mid noqon doono puntland oo mar kale si adag kaga hadashay khilaafka dowladda federaalka kala dhexeeyo iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta ee puntland oo si adag ugu dhawaaqay in doorashooyinka dowladda federaalk ee soomaaliya ay doonayso inay qabato ee qofii codka ah aanay suuragal noqon doonin in puntland ay ka dhacaan waxaan idiinsoo gudbin doonaa eedeemo kulkulul uu u jeediyey ee wasiirka warfaafinta ee puntland dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kale waxaa idiin soo gudbin doonaa ra-isul wasaaraha waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maanta xilalka u kala wareejiyey wasiirka amniga xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo kusimaha wasiirka wasaaradda amniga munaasabad maanta ka dhacday magaalada muqdisho wasiirka cusub ee wasaaradda amniga gudaha ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ay khudbado ka jeediyeen ayaanu caawa warar dheeraadadii kaga heenaa sida mida waxaan idiin soo gudbin doonaa oo aada caawa barnaamijkeenna ku dhegaysan doontaan haddii hirweyne laga helo booliiska soomaaliya oo mar kale si adag kaga hadlay faahfaahinna ka bixiyey ee muranka ka taagan dhulka dabdemiska haddaba amarka madambeesa oo booliiska soomaaliya uu soo saaray ayaanu caawa barnaamijkeenna ku soo qaadi doonaa haddii rabbi laga helo qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaa dhegaysan doontaan farsamadii axmed cali maxamed jaaja mar kale dhegaystayaal kusoo dhawaada wareegga wararka dalsan
wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydiin dhaceen ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal su'aal jawaab waa maxay mas'uuliyad maamul magaalo waa u adeegaha shacabka iyo ku hagidda wanaagga walle waa yaab sheekoy ku nacay goormaa noogu dambaysay nidaamkaas oo hadda dhibku halkee buu ka jiraa dantiisa yaqaan ayaa dib noo dhig mas-uuliyadiyo xilkoo si kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban ayuu musuq maasuq yahay
waa hagaag habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay saaxiibayaal mar kale meel walba waa joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysaneysaan muujada hirka dherarkeedu yahay kuwii sagaashan dhibic shan megahertz f m kaasoo naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale f m kuu gaaro mar kale habeen wacan wanaagsan ayaanu idin leenahay saaxiibayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu kormeer ugu tegay xerada jenaraal daa'uud ee taliska guutada sideed iyo tobanaad ee kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ee gorgor madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa halkaasi salaan sharaf waxuu kaga qaatay cutube ka tirsan ciidanka xoogga dalka isagoo u jeediyey khudbad dardaaran ah kormeerkan ayuu madaxweynaha soomaaliya waxaa ku weliyey wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareegaas ibraahim sheekh muxudiin cadow madaxweynaha soomaaliya ayaa ciidamada uga digay inay markaasi noqdaan kuwa balwada isticmaala waxaana uu sheegay in ciidanka haddii eh, balwada ay isticmaalaan ma la arka askarigii isagoo balwada isticmaalayo uu weyn doono ciidamonimadiisa waa ka madaxweynaha jamhuuriyadda oo arrimahaasi ka hadlaya
ka gadaal sharaf iyo waxay noo raamo maanta inaan idin soo booqano ado adigoo waajibaadkiina tababarka ku jira ee, waana idinku hambaryaynaynaa waana idinku bogaadinaynaa inaad go'aansateen oo aad doorateen inaad ka mid noqotaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qiime aad iyo aad u sarreeyo iyo go'aan aad iyo aad qaali u ah waaye in wiil soomaali ah waana ku faraxsannahay wiil soomaali ah inuu go'aansado inuu ku biiro ciidanka qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si uu naftiisa ugu huro dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo dowladnimada dalkiisa intaba aad iyo aad ayay arrintaas arrin qiimi badan ay u tahay runtii qofnimada wax ku qiimi badan waaye waxaan rabaa inaan idiin sheego ciidanka xoogga dalka soomaaliya maanta dagaal uu ku jiraa wuxuu dagaal kula jiraa argagixisada shabaab khawaarijtuu dagaal kula jiraa waxaan rabaa inaan idiin sheego oo xaqiiqo ah oo wax la taabo kara ah khawaarijta waa ka adagnahay waa ka tiro badannahay waana ka taya badannahay sannado kooban ka hor khawaarijta waxay nagula dagaalamayeen bila soomaaliya madaxtooyada agteeday nagula dagaalamayeen waxay nagula dagaalamayeen isgoysyada magaalada muqdisho ku yaal dhexdooday nagula dagaalamayeen maantana meeshay nagula dagaalamayaan waad garanaysaan waxay nagula dagaalamayaan ceeldheer waxay nagula dagaalamayaan xaladheere dhul fog aad iyo aad magaalada muqdisho uga fog intaasi waa sii eriyeyna waa daba soconna ayagana way sii cararayeen hadday guulaysan karaan amay adagii way joogi lahaayeen ama carareen inaan ka xoog badannahay waxaa buruuf waa boqolaalkaas kiiloomitir ee aan ka xagga marinay ayaa caddayn waxay u tahay shabaab inaan ka xoog badannahay ka tiro badannahay ka taya badannahay haddaan nahay ummadda soomaaliyeed iyo dowladdooda sidaas daraaddeed waxaan rabaa waxaa waajibkiinna uu yahay dhammaystir waay geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhada ah ayaa sababay in shabaab laga eriyo billa soomaaliya agteeda sannada ka hor ee la gaarsiiye meeshaas intaasna u taagnaa dagaalkooda oo sii daba socday kuwii dhintana jannadii fardowsa allah ka waraabiyo kuwa dhaawacaana muxuu ahay allah bogsiyaan leenahay kuwa noolna cimrigooda allah dheereeyo idinka maanta waajibka idin saaran waa dhammaystirka al-shabaab oo insha allahu muddo kooban ku soo dhammaan doona haddii alla yidhaah al-shabaab iyo khawaarij iyo iyo mabaadidooda qalloocan ee xun gabagabay joogtaa sharafay idin tahay inaad noqotaan kuwii gabagabadooda ka qayb qaatay dhammaystirkooda ka qayb qaatay dhulka ugu dambeeyo soomaaliyeed maxaan ku dhaha khawaarijta ka saaray bannaanka ka geeyey ee soo saaray soomaaliya ka madax bannaan khawaarij iyo fikirka khaarijiga ah intaas waay intaa u taagantihiin waa fursad kuwo badan oo idinka bannaanka joogaay maanta ee aad ka soo tagteen idinku shalay xaafadihiinni iyo guryihiinni soomaaliya geesaheeda kala duwan aad isaga timaadeen aada uga soo tagteen fursaddaas u diyaargarowgeedii aad ku jirtaan si adag ugu diyaargarooba haddii alla yidhaah labada waxyaabood aan idinkala dardaarmayo mid waa hubaa inaadan ahayninaa li'anna shuruuddii ladinku soo xuray ayayba ahaydba inaadan balwad lahayn shuruuddii lagugu soo xuray kow ka ahayd inaadan balwad lahayn waa rajaynaa raggiinna tababarka cusub u socdaahay nin balwada inaanu ku jirin ninkii lagu arkay inuu balwad leeyahayna waa iska tegayaa nagama tirsana si khaladoo ku soo gala meeshaan balwaddu waa cudur adiga qof ahaan kuu daran oo qofnimadaada iyo dhaqaalahaaga iyo diintaada iyo karaamadaada iyo nadaafadaada u daran waaya balwada iyo qoyskaaga intaba ciidankana balwadda waxa jibiye ama dila ayay ka mid yihiin nin balwad la wareegaya ciidanka dhexdiisa haddaad al-shabaab u wad- u adeego waa waa cadow qabo waa kii in lagu dila ka shaqaynaayo kii in lagu qarxiyo ka shaqaynaayo waay waawbaa inaadan adinka lin- kuwaas kuwii balwadda maaha naga daaye in laga dhihi doono lidi soo aadaynin inaan hubaa maalinta aad owl gashaan insha allah qodobka labaad ee iyadana aan si adag idinkagala dardaarmaya waxaa waaye arrinta disbilinka kala dambaynta ciidan waa disibliin waa kala dambayn ciidan aan kala dambayn lahayn ciidan ma ahan ub waaweyn iyo qoryo waaweyn iyo madaafiic waaweyn iyo taangiye waaweyn iyo wuxuu doona ha haysto haddii aanu lahayn kala dambayn iyo ismaqal iyo maxaanku raa aanu lahayn ciidannima meeshaas kama jirto walax kalaa ka jiroon la garanay sidaas daraaddeed waxaan idin farayaa kula dardaarmayaa mar walba kala dambaynta inaad inaad inaad ixtiraamtaan ood ka dambaysaan waa qaanuunka iyo nidaamka ciidanka qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ku dhisan yihiin sidaas daraaddeed dhallinyarada cusub waxaan kula dardaarmaa kow disibliinka inuu u ahaado ama kala dambaynta midda ugu horrayso oo ay ixtiraamaan qadariyaan dhowraan haddii kale tira badnaantaada iyo waxaaga macno badan kuga fadhiyaan taas waa middaas meesa uga haraya waxaan rabaa dhallinyarada tababarada khaaska a qaatay walaalayaal wiilashaydiyow waa ciidamada jira laydinkaga soo dhex saaray ee guuri laydin keenay ee howlo khaasa iyo tababar khaasa laydin baray ee laydinku maalgelinayay ee soomaali iyo walaalaha muxuu ahay turkiya intaba ay u istaageen in baahidaas ee dowladnimada iyo dalkanaga uu qabaahay in la buuxiya cayaar maaha waxaa tihiin geesiyaashii geesiyaasha kasii tilmaannahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dhan waa geesiyaal laakiin kuwa geesiyaasha kasii dhex tilmaannahay ayaa tihiin waxaan rajaynaynaa cadowgu marka uu maqlo meela inaad timaadeen oo kuwa hadda jooga ee special operationska ama ciidamada khaaska ah special forceska meelaha ay tagaan cadowga khalkhalaa ku dhaca waa argagaxan waa cabsadaan markii la yidhaahdo ciidamadii khaaska ahayd ayaa meedeebid ku mida marka la yidhaahdo waxaan rajaynaynaa mar dhow inay tiradaasina badato meel kasta iyo god kasta uu joogo iyo xuduudaha cadowga lagu yaqaano gadaashiisa cadowga gadaashiisa kuwa ka howlgala ee wax badan muxuu ahaaye ka fuliya inaad noqotaan ayaan rajaynaynaa idinkana hadde xaalkiinnu waa nin lagu seexdo waa seexan waxaan idin leeyahay guulaysta waanad guulaysan doontaan insha allah dadka soomaaliyeed ducadooda iyo raalli ahaanshahooda ayaa idinla jira dowladda soomaaliyeed sidoo kale waxa aad dowladda ka weysaan iyo baahidii dowladda aad ka weydaan waa dowladdu waxay haynin ama ay soo haaban weyday laakiin wax kasta oo dowladda maanta ay haysahay muhiimadda koowaad mar walba waxaa leh ciidanka qalabka sida gaar ahaan ciidanka xogga dalka soomaaliyeed dowladdu miisaaniyad hadday leedahay miisaaniyadda inta ugu badanaa lagu bixiyaa dowladdu haddii ay attention iyo maxaanku idhahdaay ay leedahay meel inta ugu badanaa lagu bixiyaa dowladdiinna iyo shacabkiinna intaba waa idin garab taagan yihiin madaxdiinna waxaad ku arki doontaan ayagoo frontiga taagan gabdhaha soomaaliyeed iyo dhalinyarada soomaaliyeed ee kale waxaad ku arki doontaan ayagoo frontiga idinla taagan barnaamijka la dagaalanka khawaarijta waa barnaamij la yidhaahdo dowladdii oo dhan iyo shacabkii iyo dadkii oo dhan waaye koox gaara oo ciidanka la yidhaha bes uma laguma khaas yeelin insha allahu tacaala saas ay- saas ayaa noo ballana guul iyo wanaaga idiin rajaynaa guulaysta wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
kani waa bremiyer walad lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga bremiyer bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale bremiyer walad
warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dibdiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawaa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaa dig fadhiyada ka sii dareen dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai v i b medical matrix superform standard dubai sundus xabiibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shibiska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daar salaam ama wixfaaninta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol deg
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaad weli nagala socotaan markaan haddaan fiirino wararkii ugu dambeeyey maamulka puntland ayaa mar kale waxuu ka hadlay arrinta waxkabeddelka dastuurka dalka wasiirka warfaafinta ee puntland oo markaasi warbaahinta kula hadlay magaalada garowe ayaa arrimahaasi si adag kaga hadlay sidoo kale waxauu ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee soomaaliya eedeymo kullo ayuu ujeediyey dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kale waxaa xigi doono codka wasiirka warfaafinta ee puntland ee guddoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabelle oo dalsanti markaasi uga waramay arrimaha la xidhiidha waxkabeddelka dastuurka dalka iyo heerarkii kala duwanaa uu soo maray halkaa marka la marayo markaa maxaa isku haya dadka waxba iskuma hayaan dadka dadka waxba iskuma hayaan dadka waxba iskuma hayaan haddaan dadka waxba isu hayn waxaa la rabaa in la kala ammaan helo in la kala ammaan helaa rabaa ma la rabo in fidno la wacdiyo in fidno la wacdiyo oo la yidhaahdo ha lagu duulo qole ha lagu duulo een, madaxweynaha dowladda federaalka wuxuu yidhi doorashaan qabanaya doorasho yaa loo qabanayaa doorasho yaa loo qabanayaa ma waxaa loo qabanayaa doorasho beertii uu lahaa ninka lagu dilay ee ku aasan ee mid carruur ku dhalay carruurtiisa inay dhaxal u heleen oo aabbahood ay ka dhexleen aaminsan yihiin ma waxaa doorasho loo qabanayaa gurigii uu xamar ku lahaa ninka inta lagu dilay lagu dhex aasay oo ki- ninka- kii carruurta ku dhalay carruurtii u dhalay aaminsan yihiin inay aabbahood ka dhexleen xamar yaa deg- yaa deganaa bakaaro yaa kaasa balbalaara deganaa yaa hodan deganaa yaa yaa deganaa bilaajo carab yaa deganaa Een, dhammaantiin eh, bahda warbaahinta dadweynaha Een, bahda suuqa enji oo rag iyo dumar bale iyo dhallinyaraba aad iyo aad baad u salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib Een, waad la socoteen kowdii een, kowdii bishii abriil laba kun labaatan iyo afar Een, dowladdii federaalku inay beddeshay dastuurkii dalka isku hayey Een, mowqif bay ka qaadatay dowladda puntland mowqif bay ka qaadatay dastuurkii dalka isu hayey een, markii la tuuray laba sheekaa soo baxay markaa nin caalima culimmada soomaaliyeed ka mida oo sheekh cali wajiis la yidhaahdo oo muxuu ahaayey baad maqasheed fadwadiisa inuu fadwooday inuu yidhi een, dowladda ciddii ka hor timaadda sharciga ayaa bannaynaya in lagu duulo een, madaxweynahoodana la soo qabto maalintii iidda aynu tukannay ee, khudbaddii madaxweyne ku-xigeenka oo siihayaha xilka madaxweynaha u jeediyey khudbaddii uu jeediyey caalimkeenna sheekh maxamed yuus- eh, maxamuud yuusuf labaduba waxay ka digeen een, khudbaddii uu jeediyey fadwadii uu bixiyey shiikhu oo ahayd inaan horta la oggolayn waxa la yidhaha fidnada inaan la oggolayn een, in musliminada ay ku jirto in la is-ammaan geliyo inaan dhiigga islaamku qofna u bannaanayn qof kaloo islaama dhiiggiisa Een, nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi maalintii xajatulwadaac een, baaqi dheeraa uu jeediyey ee uu yidhi kii naaf joogaa ka maqan ha gaarsiiye wuxuu yidhi ma garanaysaan maalintan xurmada ay leedahay meesha aynu taagannahay xurmada ay leedahay sidaas ayaa dhiiggiinnu mid walba midka kale xaaraan uga yahay Een, wuxuu yidhi allah ka joogaa ka maqan ha gaarsiiyo Een, muslimiinta waxaa lagu ammaanay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani lmunkar watu'minuuna billaah Een, culimmada waxaa laga rabaa inay dadka waxa xun ka reebaan waxa wanaagsanna faraan Een, shiikha waxaa u goysay dowladdii xamar ka dhisnayd horta dowladnimadii xaggay geysay xadhiggii dadka isku hayay muxuu ahaa dastuurkuu ahaa haddii isaga la jebiyo oo wax lagu qaybsan jiray dowladnimad ma jirtaa waxaa meesha taallaa haddii xukun la addeecayo een, sheekh cali wajiis wuxuu addeeci lahaa maxamed siyaad barre allah u naxariisto oo jaamacaduhu ay firii ahaayeen oo iskuullada firii ahaayeen oo daawadu firii ahayd oo dalka dhisayay haddii xukun la addeecayo Een, waxaa soo hadhay dowladdii markaa jirtay abriil kowdeedii ka hor jirtay ee, xasan sheekh maxamuud shiikhu waxay ahayd inuu yidhaahdo shiikhow dastuurkaa dadka isu hayo xeer u ahaa nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi almuslimuuna calaa shuruudihim dadka muslimku waxay ku heshiiyaan in la tixgeliyo oo la ilaaliyo waa shay sharciya oo shareecada ka mida weeyaan dalka waxaa isku hayay wuxuu ahaa dastuurka dadka reer puntland go'aankii ay dowladdooda iyo shacabkuba ka qaateen wuxuu ahaa dadka soomaaliyeed intii ogol ee ku dhaqmaysa dastuurkii kumeelgaadhka ahaa inay la shaqayn doonaan gogol bay dhigtoo soomaali haysu timaaday tidhi allah subxaana wa tacaala wuxuu leeya wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafarraquu dowladda puntland iyadoo tixgelinaysa shareecada iyadoo wax tixgelinaysa shuruucda dadka soomaaliyeed u dhexaysa oo dastuurka ahayd gogol bay ku baaqday dadka soomaaliyeed inay isu yimaadaan madaxweynihii dowladda federaalku waa uu ka dhiga adeego waa uu diiday dastuurkiina waa uu beddeley halkaa marka la marayo markaa maxaa isku haya dadka waxba iskuma hayaan dadka dadka waxba iskuma hayaan dadka waxba iskuma hayaan haddaan dadka waxba isu hayn waxaa la rabaa in la kala ammaan helo in la kala ammaan helaa la rabaa ma la rabo in fidna la wacdiyo in fidna la wacdiyo oo la yidhaahdo ha lagu duulo qolaha lagu duulo madaxweynaha dowladda federaalka wuxuu yidhi doorashaan qabanaya doorasho yaa loo qabanayaa doorasho yaa loo qabanayaa ma waxaa loo qabanayaa doorasho beertii uu lahaa ninka lagu dilay ee ku aasan ee mid carruur ku dhalay carruurtiisa inay dhaxal u heleen oo aabbahood ay ka dhexleen aaminsan yihiin ma waxaa doorasho loo qabanayaa gurigii uu xamar ku lahaa ninka inta lagu dilay lagu dhex aasay oo kii carruurta ku dhalay carruurtii u dhalay aaminsan yihiin inay aabbahood ka dhexleen xamar yaa yaa deganaa bakaaro yaa kaasi balbalaara deganaa yaa hodan deganaa yaa yaa deganaa bilaajo carab yaa deganaa shangaani yaa deganaa cabdicasiis yaa deganaa yaa deganaa yaa deganaa maantase yaa degan xaggee la degaya oo dadka ka dhaxaynaysa sharcigii caasimadda oo ahayd caasimadda ha laga wada hadlo tay noqonayso ma waxay noqonaysaa caasimad dowlad goboleed ku taalla ma waxay noqonaysaa caasimad federaal oo dadka ka dhaxaysa caasimaddu teebay noqonaysaa ha laga wada hadlaa ka horraysa doorasho xaggee doorasho lagu wada gelayaa sharcigiisa doorashada kumeelgaarka lagu dastuurka kumeelgaarka ee doorashada lagu galay boqol sideed boqol iyo shan iyo labaatanka erge soomaaliyeed ansixiyeen xalan ku ansixiyeen oo boqol iyo soddon iyo shanta isim ee madax dhaqameedka soomaaliya ugu maaragtay ugu muddo dheer ama ugu qadiimsani xildhibaanadii ansixiyeen dastuurkii lagu doortay hadduu madaxweynihii dalku tuuray yaa isu keenaya inta kale hadduu dastuurkii haddii uu tuuray maxaa dadka isku haya waxba iskuma hayaan soo maaha halkaa marka la maraya puntland iyadoon soomaali fogayn waxay ku baaqaysaa in soomaali isu timaaddo in gogol la isugu yimaado in la wada hadlo in dalkii la mideeyo laysu keeno waxaa soo hadhay waxaa soo hadhay waxaa soo hadhay waxaa laga rabaa reer puntland inay danahooda iyagu maamushaan inay danahooda ilaashadaan inay nabaddooda ilaashadaan inay iskudominadooda ilaashadaan inay dalkooda ka shaqaystaan inta soomaali isu timanayso wixii soomaali ay ku caawin karaan oo isugu keeni karaana inay isugu keenaan warkeennu waa intaa maanta haddii aanay dee mawduuca haddaanay ka baxayn
puntland xasan sheekh maxamuud ee ka qaylinayso dowladda federaalka soomaaliya wasiir doorashadii ka dhacday afusiyone ee xamar siciidani ayaa keenay oo codadka ugu shugay haddana waa ka qaylinaysa puntland marka maxaa lagu tilmaami karaa taas hasha geel cunta cabaadda maaha maya maya maya maaha hasha geel cunta cabaadda maaha waxa weeyaan wixii maaragtay nin qof waliba mas-uuliyaddiisa laa tasiru waasiratun wisra ukhra wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca adal gacaniba waxay goysay leedahay xasan shiikh isagaa dalka mas-uul looga dhigay hadduu kala diraya hadduu isu keenay qof baa ku caawiyey inuu madaxweyne noqdo taasi waxba noqon mayso doorasho ololaha la wada galaa waa laysku caawiyaa waa layskaga soo horjeestaa waa la tartamaa taasi xujo noqon mayso mas-uuliyadda maanta qoorta laguu geliyo wixii aad samaysaa lagagala xisaabtamaya xiriirka puntland la samaysay etoobiya ma waxay ku xumaynaysaa federaalka mise waa ujeeddo kale maya etoobiya xidhiir waynu lahayn baacimisarkaa soconaya hadda waxaa laga baacib jaray barankooda etoobiyuu ka yimi iyana waxbay naga qaataan oo naga iibsadaan inana waxbaynu ka iibsannaa shaqo socotay bay ahayd oo baacimishtar bay ahayd sida dastuurka boqol afartan iyo laba qodobkee boqol iyo afartan iyo laba ee dastuurka kumeelgaarhka ee federaalka ku qoran sida ku qoran qodobka afraad ee dastuurka puntland way bannaynayaan dadka reer puntland inay danahooda u madax bannaan yihiin inta soomaaliya isu imanayso ee ku midoobayso dowlad loo siman yahay oo federaala مدن وزير بنتلاند maxay diidan tahay ma afarta qodob ee la bedelay bay diidan tahay mise guud ahaan inaad dalka doorasho qof iyo cod ka dhigto doorasho yaa loo qabanayaa horta dee yaa loo qabanayaa dalka yaa xukuma horta horta cid miyaa xukunta dalkii ma dalkii ma cid baa xukunta Ee, fila soomaaliya waa lagu ilaaliyaa dowladda dowladda joogta waa lagu ilaaliyaa toddobaadka dhexdiisa waad ogeyd in eraboodku xidhmay oo la yidhi waa la weerarayaa cidi kama soo degi karto cidna kama dhoofi karto horta dalku inuu gacan dowladeed ku soo noqdo oo ammaanka ay da- ballan qaado oo dadka tira koobto oo dadku inay isu iman karaan oo sidaasoo kale isugu iman karaan inay damaanad bixiso soo maaha xaggee wax lagu dooranaya
telefishinka dalsan gaar ahaan barnaamijka gunta dhacdooyinka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، وان هاي أبوكر runtii waa- waxaan mahadcelinayaa martiqaadka aad ugu martiqaadeen muxuu ahaay ee, barnaamijka gunta dhacdooyinka ee raadiyo iyo telefishinka ma dalsan ee, aad baan idinkaga mahadcelinayaa waa mahadsan tahay eh, sheekh cismaan eh, waxaa hadda taagan eh, muranka ugu badan ee siyaasadeed oo ka yimid eh, ansixintii eh, afarta cutub ee ugu horeysay dastuurka soomaaliya oo siyaasiyiin eh, soomaaliyeed ay diidan yihiin qaar ka mid a siyaasiyiinta inkastoo baarlamaanku cod buuxa ay ku ansixiyeen Eh, adiguna waxaad horey u soo noqotay gudoomiye baarlamaan oo state eer state gaar ahaan hirshabeelle maxay kula muuqataa arrintani Eh, horta abukarow ma aha waxa laga hadlayo waa arrin sharciyeed Eh, arrin maxay kula tahay hadda ma taagno Eh, hadday si kooban usoo dulmara dastuurkan markii dowladdii soomaaliya ay burburtay ama dowladdii kacaanka ay burburtay kadib dhowr eh, iyo toban shir ayaa soomaalida loo qabtay Eh, waxaa u weynaayay eh, shirkii carta lagu qabtay runtii shirkaasi eh, ergooyin u badan dadka dhaqanka ah ama civil society dhaqanka hogaaminaya iyo ururka bulshada rayidka bulshada ayaa runtii aad muxuu ahaay xo- ayuu ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti uu xooga u saaray shirkaas door badan kuma leheen qabqablayaashii dagaalkii soomaaliyeed marka halkaas waxaa lagu soo saaray dowlad kumeel gaar ah oo yacni dastuurkeedana uu yahay axdi qarameed axdi qarameedkaas oo ah maalintii wixii lagu heshiiyey ayaa la qoray kadibna eh, qaab dastuur ayuu u samaysnaa halkaas marka dowlad kumeel gaara ayaa lasoo dhisay oo ah t n g la yiraahda oo saddex sano uu yahay mandatekeeda uu yahay kadib dowladdii xamar ay timid waa tii ay warlord ka hortageen aan shaqayn aan shaqayn Eh, kadib waa haddana waa tii lasugu tegey ka hoos dhashay dowladda Embagati- bagati ayaa dib u heshiisiin muddo laba sano ah la joogay imbagati runtii afar iyo toban hogaamiye kooxeed ayaa saxiixay heshiiskaas Kii- Eh, kii dambe, dabcan kii kii dambe eh, odayaal dhaqameed dabcan way tageen adiga bulsho isku jirtay ay- ayuu ahaa laakiin hogaamiyaashaas ayaa waxoog badnaa halkii eh, cahdigii oo Carta maxaa oo carta ayaa lagu dul shaqeeyey kadib qaab dastuur jaartar ayaa lasoo saaray oo ah qaab dastuur ilaa toddobaatan yacni iyo ka kooban qodob Eh, intaa kadib eh, halkaas ay lagu doortay dowladdii cabdullaahi yuusuf dalka waa tii timid waa tii khilaafkii faraha badan laay uu hareeyey waa tii maxkamadihii halkaa ka dhasheen runtii dee xaaladahaas ha- Faraha dhiig lala galay.
lala galay kadib eh, dowladdaasi oo madaxweyne cabdullaahi yuusuf allah u naxariistay hogaaminayay dastuur eh, jaartarkaas wuxuu qorayay xukuumadda laba sano inay federaalismka iyo dastuurku dhammaystirto Eh, oo haddii dhamaystirka aad- dastuurka baa halkaas ka soo baxo ها inay dastuur yani sameeyaan Mm.
haddii ay sameyn waayaan way dhacaysaa xukuumaddaas Mm.
hadday federaalismka hergelin waayaan ee dastuurkaasi xukuumadda way dhacaysaa waa xukuumad ahaan ra-iisul wasaaraha ra-isul wasaaraha xukuumaddaas ka wadaa dhacaysa dhacaya waay intaa kadib eh, waa tii hadda dagaaladii ay socdeen mar labaad waa tii jabuuti lasugu tegey oo yacni baarlamaankii maxkamadaha laba boqol iyo dib u heshiisiintii iyo kontonkii iyo laba boqol iyo anaa toddobaatan iyo shan iyo laba boqol toddobaatan iyo shan waa tii laisku daray shan boqol iyo konton xil- xildhibaan waa tii meesha kasoo baxeen sheekh shariif halkii lagu doortay Eh, madaxweynihii hore waa kii garabkii sax- sax- maxaakiimta iyo garabkii garabkii- dowladda garabkii dowladda ha intaa kadib xamar waa tii dowladda timid sheekh shariif halkaa yacni madaxtooyada yimi sheekh shariif kadib guddi ayaa la saaray markaas ayagana oo dastuurka inay ka shaqeeyaan ah waayo beesha caalamka waxay tiri dowladdan haddaad rabtiin in kumeel gaarka laga baxo waa in guddi dastuura madax bannaan iyo dastuur dhammaystiran waa inaad samaysataan shuruudaha ka midka ah kadib erga waxaa la saaray khubaro ah jawaar ayaan ka xasuustaa runtii iyo rag kaloo fara badan oo hadda joogo qaar way dhinteen waxay soo saareen muxuu ahaay eh, daraftay sameeyeen axmed aadanaa ka mid ah allah u naxariistay ninkii maaloo dhimanaya dhimanaa ka mid ah reerkiisa jabuuti bay tageen way soo laabteen halkaan ay yimideen runtii muddo ay qorayeen daraftiga ay qoreen Eh, ha- halkaan ay yimideen mar labaad markay jabuuti ka yimideen soomaaliya runtii way u dhammeed eh, guddigaas aad ayaa muxuu ahaay runtii ay ay ugu dadaaleen xilligaasna dalka marka kama jirin dowlad goboleed aan ahayn puntland puntland ayaa dowlad goboleed ka jirtay iyo galmudug oo caalin allah u naxariiso madaxweyne ka ah, Qayb- oo- oo qayb oo- ah.
oo qayb ah Waay.
iyo ahlu sunan waljamaaca wadaadadii oo kuwa waqooyiga iyo bartamaha kala joogay waa tii kambale la isugu tagay Waarti- iyo iyo dowladda kumeel gaarka ah Mm.
intaasaa horta xasuustaa Eh, kadib eh, dowladda muxuu ahaay eh, waxay samaysay kumeel gaarkeed waxay aadeen garawe Eh, halkaas markaas waxaa madaxweynaha senator farole oo hadda senator hadda senator ah ayaa markaa madaxweyne ahay Way.
hortii markaasna cadaadis badan Mm.
dowladda kumeel gaarka ku hayay way halkii baa la tegay sheekh shariif eh, iyo xukuuma dowladdiisii waxay la tageen daruus eh, eh, dastuurkii daraftiga ahaa ee ay argadii soomaaliyeed tiginicalka ahayd oo yani aad runtii loo qoray Guddigii gaarka guddigii gaarka ah Eh, halkaa migila tegay eh, faroole iyo nin la yiraahdo muxuu ahaaye maxamed abshir walde waxay codsadeen in lagu soo wareejiya eh, Nuqullada ka mid.
nuqulladii ahaa muxuu ahaaye daraftikada way kiiba ay qaadeen runtii dastuurkii daraftikada waa la xadi meesha lagu xaday way xagee lagu xaday garow waa lagu xaday Garow waa lagu xaday.
garow waxaa lagu xaday oo adigu waa waa waa hadda wakaa daraftikii rasmiga anaa haya waa kaas way soomaaliya ciddii rabtana waa la wadaagi doonaa si Way.
meel fagaarahan ku- aan ku- ayaan rabaa inaan inaan ku tusiyo way daraftigii ay oo guddiga- jawaari iyo qaybta hore ay qoreen waa kana way
kadib waxaan xusuustaa qayb ka mid a guddigaasi in ay shir jaraa-id inta qabteen ay yidhaahdeen dastuurka waa la xaday waa ay shaaciyeen ay shaaciyeen.
laakiin sidaad u dhigaysa adigu ma aysan Haa, dhigin, ma halkaasaa lagu- dhigin.
halkaasaa lagu Garow xaday.
lagu xaday ma dhigin Haa, ayagu.
halkaasaa lagu xaday.
Ad- adaa yidhaahda waxaa ka mid ahayd gabar hadda madaxweynaha inay la taliyo u tahay ayaa qiyaasaa guddigaa ka mid ahayd runtii oo aad ugu dadaashay eh, maxay ahayd hadda magaceeda dusha kama hayo iyo jawaari kadib dastuurkaas waxaa soo qoray hadda laleeyahay dastuurka kumeel gaarka Mm.
waa dastuurkii farol uu soo qoray iyo a- i- i- ina abshir walde wayna Waxaa- meesha dastuur- halka ay haki Eh, madaxweynihii puntland ee xilligaas farole iyo eh, ina abshir walde sida adigu aad hadalka u dhigtay see laba nin eh, iyadoo layska soo horjeedo oo loo dhan yahay oo madaxweynihii ku-meel gaarka ha fadhiyo keena nagu soo wareejiye intay yidhahdeen oo lagu wareejiyey ay u xadeen seed Eh, hadalkaas u horta- wargadi kartaa horta eh, abu kurow seed dadka u eh, wargaraysa Ferry, horta nuqulkaan hayaa kan ah may nuqulka noo yahay nimankaas laakiin taas dadkeena ka gadaa lagaa raba.
dhegeysa meesha markii la tegey horta dowladda kumeel gaarkeed waxay u nugleed Mm.
eh, d- muxuu ahay dowlad goboleedka puntland way sabab sabab Eh, maadaama ay dowladdan kumeel gaar ahayd Mm.
ay muxuu ahay maxkamadihina cusbaayeen Eh, ay dowlad goboleed ay taa ka jirtay maxkamadihii cusbaa maxaa ula jeeda maxkamadeed yani ay dowladnimada ku cusbeed ha sheekh shariif sheekh shariif ay cus- Way- ay xilligaas cusbaayeen way hadda cid kaloo ay laakiin maciin magac maxkamadeed ma wadan sheekh shariif maya xilligaas.
dee ha- dowlad ha noqote Madaxweynaha kumeel gaar ku ah.
kumeel gaar baa meesha wa- waxa- qaab jabhada iska had Way.
oo aad yani u dhib badan oo ay afarta koonan ka taagan yihiin maxay ahayd eh, shabaabka iyo xisbul islaam iyo balaayada ay taagan yihiin hay meesha markii la geeyey marka farol wuxuu diyaarsaday marka horeba dee guddi asaga u gaar huu diyaarsaday oo guddi dastuur ah oo u diyaarsaday ha Way.
marka waxay yidhaahdeen waxaan ku daraynaa anaga fikirkeenna oo reer puntland aan ku daraynaa ha yidhahdeen way waxaa ka mid ah waxyaabaha ay ku dareen in khayraadka dalka boqolkiiba soddon ay puntland qaadato way waxaa ka mid ahay in caasimada soomaaliya laga tashado meesha laga dhigaayo way waxyaabaha uu ku jira kamid ahayd iyo waxyaabo kaloo fara badan ma ma dastuurkii hore oo alada waa la xaday ku jireen qodobadaas mise midka hadda midka la hadda ansixinayo?
midka hadda la ansixinaya ay kusoo qoreen ay ku way kadib xamar giliimid ah waxaa aad u diiday jawaari aad u diiday way yani caasimada ha wareegta ha iyo khayraadka boqolkiiba soddon eh, ha qaadato puntland wax saxa ma aha halkaasaa marka runtii wax un wax kaloo oo aan badneen ayaa lagu dardaray hay horta dastuurka marka hadda buuqiisa uu taagan yahay dastuur soomaaliya ay u dhammeed Wa- wayahay xilligaas eh, adigu Ma.
maxaad eh, ahayd mas-uuliyad ahaan Maxaad ku anigu tilmaamtay?
de xilligaas waxaan ahay eh, gudoomiyaha maxkamadda gobolka hiiraan oo gudoomiyaha maxkamadda gobolka hiiraan ha dowladda cabdillahi yusuf ay magacaawday dowladaasaa ku magacaawday ay magacaawday maadaama aad gudoomiye maxkamadeed ahayd nin siyaasiya aad ahayd waxaana aad xogogaal u ahayd sida hadda aad sheegayso maxaad xilligaas uga hadlin oo aadan u tilmaamin seese ku dhacday ee dastuurka hadda la- la leeyahay waa la bedelayaa ama ee, qodobo laga bedelaya in ee, dastuur rag kale soo samaysta uu yahay Eh.
idinkuna aad xilligaas raalli ku Horta- ahayden kana hadlina oo hadda aad leedahay waxbaa la haday horta abukrow anigu xilligaas waxaan jooga gobolka hiiraan ka mid ma aheen eh, guddiga technicalkana ka mid ma ahayn haye Eh, maxay ahayd dowladda iyo kumeel gaarkan hadda anigu xubin kama ahayn way Eh, heer gobol ayaan joogay laakiin xogaal ayaan ahay oo anigu waxaan kamid ahay xubnaha sarsare ee ma- guddoominimada ka soka ahlusunna waljamaacan kamid ahay oo way marka garabkii ahlusunnada ah.
ayaan kamid ahay haye marka eh, halkaan markii la keenay waxaad ogtahay inay guddigii tiin kale qaar shir jira ay qabteen Mm, si fiican Eh, muxuu ahay halkaan buuq kale uu ka dhacay oo ah waxa- waxaad ogtahay aada xusuusata in eh, guddoomiye ku-xigeenkii eh, baarlamaankii muxuu ahaay tobnaad muudey waa kii baarlamaanka hortiiskiina dastuurka waa la xaday haddaad xusuusata Ha- waa si fiican muudey ma- Si fiican, haddaad si fiican, xusuusata si fiican Eh, marka bu- maadaama qaar ay- ka mida guddigiyaaba hadlayba ayaa hadlay Waa, si oo hadda fiican.
markhaati ma doonto Taas waa waay xaqiiqo.
kadib markii laisku yimid adiga waxbaa laisku soo jiijiiday soomaalidana runtii eh, sideed boqol shan iyo labaatan ergaa ay- ku ayaa la ansixisay keenay buuq fara badan baa yimid xarada So- soomaalida marka waxay iska- booliiska maadaama jaarka maadaama ay dhibaato badan haysato oo dadka in badan ay xoogaa lahayn beesha caalamkana un ay wax un inay dhacaan ama wax un inay un un la sameeyo ay- ay door bidaysay
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dr cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda bersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysi
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaa simi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simi kaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal
daaxaana sugteen oo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada hadeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada ku sii biilalka hilibka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahab shiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaa in ka badan baa ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaji ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhow tan iyo kulanti dambo nabadgelyo